asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kheerta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay kuna soo dhowaada barnaamijkeenii ganacsiga ee toddobaadkan toddobaadkan barnaamijka ganacsiga waxaanu kusoo qaadi doonaa shirkad cusub oo la magac baxday somalilan fire safety oo lagaga dhawaaqay markii ugu horreysay somalilan shirkadan oo ay sameeyeen muwaadiniin qurbajoog ahi ayaa xaflad si weyn loo soo agaasimay waxaa goor dambe oo shalay ah loogu qabtay xarunta shirkadaasi ee magaalada hargeysa oo ku taalla xaafadda shacabka waxaana ka soo qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka wasiirada wasaaradaha madaxtooyada ciyaaraha deegaanka xildhibaano iyo marti sharaf aad u tiro badnayd dhammaanba dadkii madasha ka hadlay ayaa waxay iska daba mareen baahida loo qabay shirkad noocan oo kale ah kaalinta ay ka qaadan doonto wax ka qabashada dhibaatooyinka dabku ku haya bulshada ugu horeyn guddoomiyaha shirkadda somalilan fire safety maxamed xajaagto ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey shirkaddan iyo qaabka ay u shaqaynayso waxaana ka mid ah hadalladii banigan aan furay oo aan rabo inaan magac iyo aabbo mid iga ka yar inaan waddankan kaga tago sida idinkuba aad hawsha u gasheen sida isiba uu waddadaa intaa leh uu doonayo inuu inu sameeyo bal anugu u hirgeliyo waxaan isku bahadlayaa mar kale dowlad iyo xisbiyada kale kasoo qaybgalay guddoomiyaha golaha baarlamaanka aad iyo aad baan idinku mahadinaya marka waxaan doonayaa inaan in yar idin og idin sheego idin sharaxo bal hawshan aan doono inaan galnay hawshan waxay dabku wuxuu ka bilowdaa oxygen iyo ignition iyo maxaan ku idhaahdaa iyo fuel saddexdaas haddaad oxygenka watahay naaf joogtaa fuelkiina uu inala joogaayo waa electricitygaas ignishankiina waa kibriidka aad ku shidayso marka dabku wuxuu ku wanaagsan yahay intaanu bilaaban inaad ka hor tagto hadduu bilowdo waxaad ilaalinaysaa damageki marka annagu intaanu dabku bilowban ayaanu dadka u tababaraynaa maal iyo maal iyo moolba aanu badbaadino waxaa kaloo aanu waddankeenan ogtihiin enerjigu qaybta uu ka qaato marka energy sabina oo ku saabsan oo lacag yar kaaga baxaysa na waanu samaynaynaa iminka u arkan waxaa soo qalaba electricitidiisii way xidhan tahay kaarkaa yar ayaa kantaroolaya markaa gurigaaga markaad ka sib ka baxayso ee aad ku soo noqonayso kaarkaa yarun baad ka saaranaysaa cid korontadaadi ama huseel haddaad tahay aad baad gashanaysaa marka markaan kaarkaa yar aan geliyo markaasay korontadii uga baxaysaa meel kastaaba marka taas taas taas weeyaan energy savingkii oo waxyaabo badan oo energyga inoo save garaynaya ayaan ayaanu sameynay haddaan ka bilaabo kali waa fire banal oo wuxuu sheegaya dadkii kuna waa smoke detectorsky waxayna ku habboon tahay meelaha waaweyn oo sida baarlamaanka oo kale madaxtooyada oo kale ama shirkadaha waaweyn dahabshiilkale soobo kale oo intaasoo qof ku shaqeeyaan in la helo qalab dadkii u sheegaya in meesha dab ka dhaco markay dab dhaco oo dadkii la uriyo waxaa la helayaa inaad alaaram dhiso oo alaaram lagu badin maayo alaaramkaasina waxa weeyaan in si bani aadamkii loo badbaadiyo oo ay badbaado u helaan oo qof kastaaba ogaado inuu meesha dab ka dhacay meeshii uu dabku ka dhacayna marka banalka qofkii loogu talagala eego meeshii dabku ka dhacay buu exactly ogaanaya marka meel oo dhan kuma warwanaagaya exact toos buu ugu tegaya meesha ma doonaya waqti badan inay isu qaado marka kale ood adigu dab aragtana qof bilaado dabarkana switchka buu taabanayaa si uu dadkii kale ugu sheego inay inuu dab dhaceen marka wax kasta oo ka hortaga dabka shirkaddan way haysaa way haysaa farsamadii oo farsamayaqaaninkii dhigayay viruskii dhigayay ama hawlihii qabanayay awood baanu leenahay inaan kamberi kasta aan ku samayno waxaa ka mid ah bilinkan cusub uu dahabshiil samaynayo waxa weeye international standard fire equipment ayaa ku jira hadday noqon lahayd viruskii bamkii wax ka maqan haba yaraatee ma jiro qofka dabaqa toddobaad jooga iyo qofka basementka jooga isku badbaada weeyaan elevatorskii bay leeyihiin viruskii bay leeyihiin wax kasta bay leeyihiin inta haddaan ku dhaafo kan waa smoke detectorskii waxaa laga yaabaa qof kastaaba inuu ilmo leeyahay adiguna aad hurido halkaasa ilmahaaguna hurdo qor toddoba mitir ama shan iyo toban mitir kuu jira qiiqu waa waxa keliya ee qofka bani aadamka adila qiiqu markay gaaladu istilayso ee nafta iska qaadayso gaarigooda tuumbo ku soo xidhaan oo egsaaska soo qustaan markaasay daaqada damba gastaan adigoo aan sugayno ku raaxaysanaya ayaad damaanaysaa oo waa waa waa oo carbon dioxide ku raaxa buu leeyahay naftiidan ogaan bay ka baxaysaa marka ilmahaagii oo meel shisho jooga ama qol shisho jooga ilaahay inooguma keenee haddii uu dab ka dhaco ma ma ogaan karaysid marka kan markuu qiiqu dhaco ayuu kuu sheegaya wasiirka deegaanka somalilan shukri xaaji ismaaciil baandare ayaa wax lagu farxo ku tilmaantay samaynta shirkad noocan oo kale ah oo laga hirgeliyo dalka waxaanay waan yaabay markii aan halkan imi maad filaynin waxaan halkan ku arkay inaan arko waxay yani xasuusitay maanta halkaynu taagannahay somalilan haddaynu nahay iyo dadaalka faraha badan leh ee aynu soo gallay iyo tacabkeennii oo maanta runtii midho dhalay in dhallinyaradii dibadda ka soo noqotay runtii ina tustay iyaguna wax cusub oo inagu soo kordhiyeen oo ah sida maaragtay inuu dhowri lahayn nabadgelyadeenna marka ay tahay dhinaca xagga dabka ama dhinaca kale wixii qalaba ee inarkii aynagu soo kordhiyeen ama tamara aynagu soo kordhiyeen ee dee dabadaha iyaguna kala yimaadeen cilmiga runtii wax la yaabla weeya ilaahay baa mahadle aad baan ugu mahad celinayaa dhallinyaradaasi waanan ku hambalyaynayaa maanta maaragtay horumarka ay dalka ku soo kordhiyeen waxyaabaha adduunku had iyo jeer ka fikeraa waxa weeye dabka dabka waxa weeyaan halisna dee wuxuu yahay dadka halisna wuxuu yahay maalka iyo ruuxaba biddi halis buu yahay daadkana waynu runtii ka warhayna marka soomaalida waxay idhaahdaan dee waa col kula yaalla weeyaan runtii dabku wax kastana wuu ka dhalan karaa maaha wax aynu arkayno wakti kasta halis baygu ku jirnaa wax kastana wuu ka dhalan karaa waa iradan iminka dusheenna markaad aragto haddaanu istusayna ba siday isu saarsaaran yihiin markaad aragto dee dabbaa ka dhalan kara dabbaa runtii ka dhalan kara guriga marka aad joogto ee aad wax karinayso dabbaa ka dhalan kara laba waayiroo guriga dhexdiisa dabbaa kala ka dhalan kara haddaad eegto t v la daawanayo oo carruurtu daawanayso ka dhalan kara maanta waxaa laynoo keenay qalabkii ugu horreeyey ee nabadgelyada inoo xasilinayay markaad eegto dhinaca runtii dabka iyo waxyeeladiisa xaaji cusmaanka ahinoo de isaguna iga horreeyey wasiirkii iga horreeyaba aad bay uga hadleen runtii de baahida aynuu qabnay iyo dee sida inoo taabatay innagaba laakiin anugu maanta waxaan leeyahay oo aan kolley xoojinayaa wasiir cabdirasaaq aan leeyahay waa inaynu ku dawlad ahaan isku taxallujinaa sidii loogu soo rogi lahaa sharci sharcigaasoo odhanaya meeraduhu inay haystaan kuwa yaryar kuwa dhexe kuwa roonroon si ay u kala waawan yihiin hudheellada dalka oo dhani inay haystaan waa in lagu laasimiyaa guryaha waa in iyaga qudhooda lagu laasimiyaa in guryaha qudhooda ka yar baan arkaya imika ee jikada lagu xidho ee markiiba sheegaya dabka iyo iyadii ku agtaada aad ku baktiin karayso isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka madaxtooyada somalilan xirsi cali xaaji xasan oo ka hadlay doorka iyo kaalinta ay xukuumaddu ku leedahay ka qabashada aafooyinka dabiiciga ah oo uu dadku ugu horreeyo waxaanu halkaa ka jeediyey qorshayaal uu sheegay inay xukuumad ahaan uga dejisan yihiin wax ka qabashada dabka iyo dhibaatooyinkiisa taas waxaan kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeenii ganacsiga toddobaadkan barnaamijka kan xiga waxaan idin leeyahay sidaasiyo nabaad geliyo